نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii kitaabu lkabaa'ir lilxaafidi dahabi kabiirada soddon iyo sagaalaydan ayaan soo gaarnay oo ah lacaanka qofka lacnada badan qofkaas ayaan waxa weeyaan kabaa'irta waaweyn inuu ka mid yahay qofka dadka muslimiinta lacnada oo lacnada badan taas ayaan ku jirnay wa canhu nabiga waxaa laga wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala nabigu inuu yidhi ina alcabda addoonka idaa lacana markuu lacnado shay-an shay sacidat ilacnatu lacnadii waxay koraydaa ila samaa'i samada qofka markuu qof lacnado lacnadii samaday aadi fa tuqlaqu waa la soo xirin abwaabu samaa'i samada albaabadeeda duunaha lacnada ka sokay lacnad looma ogola samada inay korto albaabada samada ayaa laga soo xihan marka albaabada samada laga soo xidho uma taakhudu waxay qabanaysaa yamiinan midig iyo waa shimaalan bidix dhanka bidix ay u laaban ay u leexan dhanka midig ay u leexan waa wareeri keed aaddaa markay midig iyo bidix aaddo fa idaa lam tajid markaysan helin masaaqan meelay marto waddo ay marto macnaha meel u manaasiba ay ku dhacdo ilaa dulmi ilaahay ma ogola lacnadiina meel ku manaasib waa inay tagto wadda ay marto markaysan helin rajacad waxay ku soo laabanaydaa ila ladii kii lucina lagu lacnaday qofkii lacnada lagu riday ayay soo aadi in kaana hadduu qofkaasu yahay ahlan mid ehel u ah lidaalika lacnada haddii uu yahay qofka lacnada lagu riday mid ehel u ah oo lacnada mudan rajacad ilayhi fa saara madruuda asagay u laaban asagaasa marka wuxuu noqonaa mid matruud ah oo naxariista ilahay laga fogeeyey qofkii lacnada lagu riday hadduu ehel u yahay lacnada oo uu mudnaa ilaa ilaah caadilaha hogaaminaya bahasha waxa weeyaan haddii uu mudnaa way ku dildhicin wuxuu noqon matruud mid naxariista ilahay laga eriyey saasuu ku noqon waa hadduu mudnaa wa ilaa wa ilaa waa maxe ay in lam yakun ahlan lahaa hadduusan ehel u ahayn wa ilaa ilaa markaad aragta waa in shardiya ficil shardigiina waa xadfaya iyo laa naafiya wa ilaa ay in lam yakun lahaa ahlan hadduusan ehel u ahayn rajacad waxay ku soo laaban ilaa qaa'iliha qofkii yidhi asagaa malcuun noqon isagay ku dhici marka fiirihid in badan oo ummad moodayda inay qof kale lacnadayaan iyaga islacnadayo balu fiirsada dad badan oo moodaya dad kale inay lacnadayaan lacnadu waa soo wareegin asagay ku dhicin asagaa wuxuu noqon matruud naxariista ilahay laga caydiyey waana musiibada maanta meesha ugu ballaarada dadka ay ku haysata malaha waaba halkaas ilaa dadka wax lacnadaa waa ummadda kuwa ugu badan qof kasta oo lacnado qofaan ehel u ahayna isagaan wuxuu noqonaya qof matruud ah oo naxariista ilahay laga egiyo sidaasaa imaanaysa rawaahu abu dawuud ayaa xadiiska wariy waana xadiis saxiixa waqad caataba nabiyu nabigu waa dagaalay sala allahu calayhi wasalama allatii islaamtii lacanad lacnaday naaqataa hasheeda islaam waxaa jirtay halteeda lacnaday waxa weeyaan ayadoo hal saaran oo hashii wadata oo dariiqii ku wadata nabiga sala allahu calayi waslm ayay la socdaan jihaad ayaa loo socdaan marka xoogaa hashiiya siday rabto usocodidee nabigii hashiisiiyo soo soctana way arag xoogaa inay nabiga ka bayrto oo ay ka wareegtay jeclaaleed ayadu markaasay hashii markay si fiican u soco diiday ay tihi lacanaha allah lacnad allah ku riday waa maxba hash aan socayn nabigina waa maqla markaasaa nabigu yidhi wixii alaab kuu saaran kala deg mar haddaad lacnaday saara maydid saarnaa maydid wixii alaab kuu saaran kala deg waa malcuunad seed u saarnaane alaabteedii kala deg hashii keligeeda iskala socotay dadka oon qof saaran la arg iyadina ay lugahayn oo rafaadsanta sababto waaba malcuunade saad u korin dadka aarkooda qof kasta oo maarata safarka markaa tahay gaarigii uu watay mida gaari doqon hadduu wato waa ka laabi waa lacnadi kuwa doqonta waa laazim in laga deji oo la adaa lacnaday see gaari malcuuna u kori ka deg khaasatan markuu ka hallaabo iyo haddii taasoo kale qaara lacnada marka ka deg waa in la yidhaha saasaa nabigu ku ciqaabay marka hashii marka waxaan arkaya yuri saxaabiga iyadoo iskala socota dadka oo hal qof taabay keligeed iyadoo hashi oo dadka iskala socoto laakiin ma dhici karto waana lacnada waana saahmaana wax isqabanaya maaha xukun ilaahayo caadilana maaha xukunkaas nabigu saas u ciqaabo waqad caataba nabiyu nabiga waa dagaalay sala allahu calayh wasalam allatii islaamtii lacanad lacnaday naaqataa hasheeda wuxuu ku ciqaabay bian waqad caaqaba wuu ciqaabay dheh annabiya nabiga sala allahu calayh wasalam allatii islaamtii lacanad lacnaday naaqataa hasheeda bian salabahaa inuu islaamtaas ka siibay iyaaha hashi hashi waa ka siibay waa ka qaaday wey faqaala cimraan ibnu xusayn wuxuu yidhi iyo wa abuu hurayra walxadiidu xadiidku cimraan ayuu u sugnaadaye qaala cimraan wuxuu yidhi baynamaa waqti rasuululaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama fii bacdi asfaarihi safaradiisa gabalka mid ah uu ku sugan yahay nabiga oo safaradiisii gabalka mida ku sugan baynamaa waqti rasuululaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama fii bacdi asfaarihi safaradiisa gabalka mida uu ku sugan yahay wamra'atun islaam islaamtoo minal ansaari ka midana calaa naaqatin hal korkeed ay saaran tahay fadajirad way carootay fadajirad way carootay islaamtii fa lacanadhaa hashiyay lacnaday fa samica waxaa maqlay daalika lacnada rasuululaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fa qaala rasuulku wuxuu yidhi khuduu ka qaata maa calayhaa hasha korkeeda wixii saaran wadacuuhaa ka taga hasha fa inaa hashu malcuuna waa mid la nacladay hal malcuunada weeye alaabta wixii nii saaran ka qaata farahana kala baxa saasaa nabigu ku yidhi sala allahu calay wasalam qaala cimraan wuxuu yidhi cimraan ibnu xusayn wuxuu yidhi fa kaanii waxaad imoodaa anduru inaan u jeedo ilayha hashi hadda hashi inaan ujeedaad imoodaa saan arrinta u xasuusto fa kaanii waxaad imoodaa anduru inaan fiirinayo ilayhaa hashi alaana hadeer tamshi xaalo ay hashi soconaydo finaasi dadka dhexdiisa ay ku soconaydo maa yacridu xaalo uusan u bambaxayn lahaa hasha axadun hal qofna rawaahu muslimaana wariyey hadeer inuujaa hashio keliga dadka iska dhex socoto marka marka ma sidaasay ku xaaraantinimowday oo hashi ma saasay ugu dhammaatay mase dib dambe hashi waa looga nacfi karaa imaamu nawowi raximahullah markuu muslimka sharxayey wuxuu yidhi arrintan waa canaan iyo tacsiir nabigu uu ku tacsiirayey sala allahu calay slam islaamtaas iyo qof alla qofka ficilkaas oo kale sameeya waa tacsiir ayada iyo dadka kale uu ku casirayay markaas ka horaana nabigu reebay in xoolaha la lacnado nabigu marka wuxuu ku ciqaabay inay hasha aysan korin ujeeddaduna waxa weeye annahyu can musaabaati can musaaxabatihi litilka naaqa inaysan nabiga intay markaas la socoto hashaas korin weeye ciqaabta nahyigu waxa weeye inta ay nabiga la socoto inaysan kori karin intaas weeye nahyigu laakiin intaas wixii aan ahayn oo inay gabato ah inay qalato ah inay hadhow markii safarkaanu dhammaado kadib korto ah iyo tasarufaadka kale waa bannaan yihin maxaayl asal waa bannaanaayeen ma intaanaana nabigu reebay weliba riwaayadan aad uma caddayn riwaayad kaloo muslimkaa caddaynaydo oo uu nabigu yidhi ha igula saaxiibin in macnaha ha igula socono intaad ila socoto ood aniga ila saaxiib tahay waxa weeye ma kori karti marka nahyigu wuxuu ku koobnaa safarkaas nabiga ay la socoto laakiin hadday hadhow gurigeedii tagto hadday rabto waa kori karta hadday safar kale gelaydo hadday rabto inay qalato waa qala karta hadday rabtona waa gada karta marka neefka xoolaha ee la lacnaday xaaraan noqon ma laakiin qofka lacnaday ciqaabu mudan yahy xadiiska marka xukunkiisaasu noqo qofka lacnaday muxuu mudan yahay ciqaab oo ah tacsiir in la casaro saas ayuu mudan yahay maxaa xoola u malayn dadaada caruurtooda lacnadaba dadaa caruurtay dhaleena lacnaday hadduu wax yaro dhiba ku sameeyo marka waa arrin khatir ah inaad caruurtaadii habaarto naftaadii habaarto maalkaagii habaarto kulli waa ashir katana xadiis saxii muslimka nabigu waa ka digay sala allahu calayh wasalam laa tadcuu calaa anfusikum walaa tadcuu calaa wlaadikum walaa tadcuu calaa amwaalikum laa tuwaafiquu min allahi saacatan yus'alu fiihaa fayastajiiba war hays habaarinina naftiinna ha habaarinina caruurtiinna ha habaarinina maalkiinna ha habaarinina waxaad dhici karta inaad ku soo aadaan saacad ilaahay wixii la weydiisto uu hore ka bixiyo oo cunugii wax yar inta ka halayy aada habaartay uu waxa weeyaan cunugii qasaaro adduunya mid aakhiroodon dib wax uga qaban karin uu ku dhaco taasaa dhici karta taasaa dhici karta cunugii wax yaru kaa haleeyey waad habaartay waad habaartay ilaahay weyna shalalu ka dhigay boqol sano adaa sidaya ka tali indhaha alla ka riday adaa sidaya ka tali culayskii aduu kugu soo laabin dir marka caruurtiina ha habaarinina maalkiina ha habaarinina naftiina hasa waxaa jirta saacado wixii alla la weydiisto alla hore ka aqbalo ha ku soo aadinina mana taqaanin saacaday tahay midaas saasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam marka waa xaaraan waxa weeyaan daabadaha baabuurta xoolaha dadka caruurta inaad iska lacnado ibnulahiica wuxuu ka wariyey can abilswad ibnulahiicana waa daciif sida la og yahay can yaxya ibni natri ayuu ka wariyey can abi hurayra uu ka wariyey yaxyaana can inabi nabigu ka wariyey sala allahu calay wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi laakiin xadiisku shawaahidu leeyahy waa xadiis saabit ah oo sugan nabiga wuxuu yidhi ina arba ribaa ribada midda ugu badan xagga xaaraannimada ribadu waxay ka mid tahay kabaa'irta ugu waaweyn oo ilaahay uu ballanka ku qaaday dadka ku dhaqma inuu la dagaalamayo laakiin ribada midda ugu xaaraannimo badan waa midee waa midaan dadku uqun midda maalka kaliya yaqaanin qof muslima sharaftiisa inaad wax ka sheegta ugu daro fiiriya ina arba ribaa ribada midda ugu badan taxriiman xaaraannimaynta istitaalatu lmari waa qofka isku dheerayntiisa fii cirdi akiihi walaalkiis sharaftiisa uu isku dheereeyo inuu carabkiisa ku taago oo uu qof muslimaho walaalkiisa caayo dacniyo taasaa ribada ugu xaaraannimo badan inta ribaa taasaa ugu daran ina arba ribaa ay akarahaa taxriiman wa ashaddahaa wabaalan midda ugu sii xaaraannimo badan oo waxa weyn ugu cuquubo daran waa midee istitaalatu lmari waa qofka isku taagidiisa ama isku dheerayntiisa oo uu carabkiisa ku dheereeyo ku taago fii ardi fii cirdi akhiihi fii cirdi akhiihi walaalkiis sharaftiisa walaalka almuslimi ee muslimka ah taasaa ugu daran marka xadiidka ibnulahiica ku jira sanad ahaan asal waa daciif laakiin shawaahidda darteed ayuu xadiisku xadiis saxiixa u noqona alkabiiratu arbacuun kabiirada afartanayda alqaadiru waa qofka qiyaana biamiirihi amiirkiisa iyo wakayri daalika intaas qayrkeeda kabiirada afartanaydaa waxa weeye qofka khiyaana amiirkiisa oo ballankuu la galay uga bax waa amiirka ama waa madaxweynihii ama waa qofkuu madaxweynuhu magacaabay madaxweynihii muslimka ahaa isagaa ugu sarreeya imaamkii wey isaga qofk alla qofkii hadduu toban qof qof amiir uga dhigo iyo hadduu kun qof qof amiir uga dhigo iyo hadduu gobol amiir uga dhigo waali uga dhigo kulligood waa wada umare kuwaas marka qofka amiirka ah ha ahaado midkaas imaamka sare usoo magacaabay ha ahaadose midka sare qofka khiyaana oo ballanka uga baxa qofkaas wuxuu ku dhacay kabiira min kabaa'ir dunuub taasuna kaadlin kabiiradan qaal allaahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala alla waa sarreeyaahe wa awfuu oofiya bilcahdi ballanka ina alcahda ballanku kaana wuxuu ahaaday mas-uulan mid wax layska weydii doono ballanka oofiya ballanka ilaahay hortiisa wax layskaga weydii doonaaha marka ballan oo dhan waa si caama hadda madaxweyne mid lala ballamay kaliya ayaddu maaha laakiin waa caam oo waa soo gelayaa wey saasuu ugu dariishana xaafid maxaa yeelay ballan marka la yidhaahdo waxaa soo gelaya wax kasta oo dadku ay ku ballamaan muslimiinta ah oo ayaga dhexdooda ay ku ballamaan oo madaxweynihii ay kula ballameen mid ka hooseeya ay kula ballameen wixii ayaga dhexdooda ay ku ballamaan sidaasoo kaleeto ballanka muslimiinta iyo gaalada ka dhexeeya kulligood waa saas ballanka marka muslimiinta iyo gaalada ka dhexeeya weliba si cajiib badan aa ilaahay ukala u kala caddeeyey saddexu ka dhig ballankii ayagiyaaba ka baxayba hadde ayaga ayaa ka baxay hadda markaas de warkaas waa dhammaad hadday ayagu ka baxeen ay cad dahay waa dawa muslimiinta markaas inay iska dhixiyaan cadowgii alaa tuqaatiluuna qowman nakahuu aymaanahum ilahay weyna wuxuu le miyaadnaan la dagaalameen qolo buriyeen ballanyaalkii oo heshiiskii ayagu ka baxeen wahamuu biikhraaji rasuul ee ayagu damcay inay rasuulka eryaan oo meesha ka saaraan sala allahu alay wasalam wahum bada-uukum awala mara markay ugu horreeyaana dagaalka inu ku bilaabay taas ayagaa ka baxay marka qolana waxaa yidhi alla waad ka cabsaydaan mana hubtaan weli ma cadda inay ka baxeen laakiin inay ka baxaan aad ka cabsaydaan ayagana maxaa la yidhi sile loola dhaqmi loo diyaargaroobi ma loo gurguurama loo dhowaama adoo meeshaadii jooga wa imaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaa meeshaad adoo joogaad iclaam inaad leedahay heshiiskii naga dhaxeeyey waa dhammaaday hadda kadib waxaad ila sugtaa waa dil sidaas yaan ahayn waa xaaraan maxaa soo haray saddex qolo ballankii ilaalinaayo oo sidiisi u ilaalinaayo oo aan waxba ka nuqsaanin walam yudaahiruu calaykum axaddan faatimuu ilayhim cahdahum ballankii sidiyay u ilaalinayeen ma aysan burin cadow idiin soo socdana uma aysan kaalmayn gaaladaas ballankooda u dhammaystira oo ha ku xadgudbinan saddexdaas alla u qaybi marka ballan kasta in la ilaaliyo oo mid walba qaarkaas loola wixii gaala hadda sidaasuba ku dhammaado waa saddexdaas qaybood isaga wax kale ma soo galo ballankii muslimiinta dhexdoodan inay sidoodii u ilaaliyaan sidaas marka aayaddu waa macno guud wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno awfuu oofiye bilcuquudi heshiisyaalka war dadka muminiinta oo heshiisyaalkii aada gasheen oofiye madaxweyneed heshiis la gasheen adeecayda mid ka hooseeyo gobol joogaad la gasheen idinka dhexdiina ganacsigiina heshiisyaad wada gashaan labada guriga kala kiraysatay waa ballan iyo heshiis labada wax kala galatay waa balan labada baabuurka kala kirgeysay waa heshiis waxa weeye gabadha iyo wiilka isguursanaya heshiis iyo shuruudyoy gelayaan shaqaalaha shirkadaha u shaqayn ama shaksiyaadka u shaqayn heshiis iyo caqdi weeye cuquud adagaa lala geli wakti hebel inuu shaqada soo galo wakti hebelna ayuu ku egyahay daacadna uu shaqada u guto amaamalahi waa la weydiin waktigii inuu qaar khiyaanay waktigii inuu waxa weeyaan uu qaar khiyaanay oo uusan dawaamkii waktigiisi ku imaan inuu ka soo daahay inuu qayb ka gooyey inuu dhexda waxaan lagu ogeyn ka saaray intuu joogay inuu daacadnimo u shaqeeyey iyo inuu keliya madaxa keena mushaarka bislaysa u joogay kulli waa ahdi la galay ilahay wejigiisana wax laga weydiiy waxaa la rabaa qofka muslimka ah ilaahay rumaysan cuquudda siday tahay in loo ilaaliyo yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno oofu oofiya bilcuquudi heshiisyaalka heshiis marka laa madaxweyne keliya maaha kulli wixii heshiis la galay haddaad ilaahay rumaysantihi sidiisi u oofiye waxaa hoosa ka goosanina waktiga maalka wixii laguu dhiibay wax walba siday ahaayeen oofi meel kale waxaa ka raagin wa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi wa awfuu oofiya bicahdi illaahi ballanka ilaahay idaa caahadtu markaad ballantaan fiiriyo ballanka annaga dhexdeena aan ku ballanaa ilahay u leey waa ballan ilaahay ballanka ilaahay aada horay uga gashay iska daa midka dhexdeen aan ku ballanno ilaahay ballankiis wey waa in la oofiya ilaa ilaaha nagu addoonsada inaa oofinin wuxuu leeyahay markaad ballantaan ballankaas ilaahay oofiye marba wax hadday daaco ahaayeen oo aysan dulmi ahaayeen macsi in la oofiya lama ogolaayada wa qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam arbacun afar sifo man qofkay kuna ahaadaan fiihi dhexdiisa kaana wuxuu ahaana munaafiqan munaafiq munaafiqaasoo khaalis xaqan dhaba munaafiq dhab a wey afar sifo qofkii laga helo man qofkii idaa xadaa markuu sheekaynaya kadaba been sheegaya waidaa tuumina haddii la aaminana khaana waa khiyaana waa la aaminay ummadii oo dhan ah hogaankeedii loo dhiibay ummaddii oo dhan ah hogaankeedii loo dhiibay waxaa loo dhiibay godoo dhan degmaa loo dhiibay toban qofaa loo dhiibay shirkad dhamaa loo dhiibay xaafiis ka mid aha loo dhiibay shaqo ka mid aha loo dhiibo wax kasta ood gashay waxa weeyaan waa ammaano waa inay siday ta ad u ilaalata haddaad ilahay rumaysanta haddii ay aad khiyaamto waa sifa nifaaq sifadaas man qofka idaa xadaa markuu sheekaynaa kadaba been sheega waidaa tuumina marka la aamino wax lagu aaminana khaana khiyaana mas-uuliyadaa lagu aaminay maalaa lagu aaminay siraa lagu aaminay waa khaa'id waa khiyaana waidaa caahadda hadduu ballan galana oo wax ballan qaadana adara ballankii waa ka bixin waidaa caahadda markuu qof la ballantamo oo uu qofka wax kula ballamo adara waa ka bixin qofuu la ballantamay amiirkiiu la ballantamay inuu adeecayo la shaqay shirkaduu la ballantamay shaksiyuu la ballantamay markuu cid ballan la galo adara ballankii waa ka bixin waidaa khaasama markuu doodayana fajara waa faajirnimo samayna qofka muslimka markuu dooday waxaa la rabaa sida xaqa inuu ku hadlo haddii looga gar helo asagay dan ut ila baadilu ku sugnaa waa laga gar helay waa ka laabana baadil hadduu ku gor helana danay u taho xaqiyaa sugnaaday mar walba waxaa la rabaa qofka markuu doonayo inuu u doodo xaqu inuu caddaado xaqu ama carabkaaga ha ku caddaado ama carabka qof khasmiga kaa soo horjeeda laakiin yaan lagaa adkaano lagaa gerherin haddaad u doodo waxay noqonaydaa faajir inaad tahay waana sifa munaafiq waa sifa munaafiq wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam likulli qaadirin qof kastoo dhagarow ah liwaaun calana u sugnaaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha cinda istii dabadiisi agtiisuuna calankaasu ahaaba qof kasta oo khaa'in ahaa oo dhagar galo ballan ka baxay madaxweynuu uga baxay midka hoosey uga baxay shirkadu uga baxay qofuu uga baxay qoys uga baxay qof kastoo khaa'in ahay oo ballan ka baxay dabadaa calan weyn looga xidhay calanka carabtu waxay yiqiineen waxa weeyaan calanka waxaa lagu xidhi jiray meelaha suuqyada meelaha la raba in laysgarto oo caanka ah calanu marka dabada looga xidhi si ummadoo dhan ay u arkaan maxsharka qiyaamaha weliba intaas lagu dayma ee yuqaalu waxaa la leeyahay haadihi calankan raayadan khatratu fulaanin waa hebel calankiisii hebel calankiisii weeye xadiiska waxaa kaloo kuugu cad berri qiyaamaha marka la tago waxa wy qofka magaciisia loogu dhawaaq markaasa waxaa la leeyahy ninkii hebel ahayoo tiqiineen ama gabadhii heblaahayoo tiqiineen a calankaasuu ku xidhan yahay oo wuxuu u hadleeyey faqad qaama kada wa kada intaas intaasu khiyaan intaas hortooda lagu fadeexayn kaasaa naarta lagu tuuri nacuudu billahi min annaar markaas marka khiyaano taa ugu weyn marka qof walbaaba khiyaanadu islama eka wuxuu khiyaanayay la egtahay khiyaanada dembigeedu so uma jeedin markaasuu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam alaa hooyay baraaruga walaa qaadira mid khaa'ina ma jiro oo acdama ka weyn qadan ballankabax min amiiri caamatin amiirkii guud wax wax khiyaana oo dhagar sameeya waxa ugu weyn amiirka guud oo imaamka madaxweynaha ugu daran sababtoo ah dararkiisa umisu la ekaan wuxuu mas-uul ka yahay ummadda uu madaxweynaha ka yahay kulligood diintoodii naftoodii inuu ilaaliyo maalkoodii inuu ilaaliyo cirdigoodii inuu ilaaliyo caqligoodii inuu ilaaliyo waxaa laga rabaa ummaddaas oo dhan uu mas-uulka ka yahay inuu waardiyeyo diintoodii oo cadowga khaarijigana uu ka waardiyeeyo cadowga daakhiligaana uu ka waardiyey waxaa la rabaa afkaarta hadaamada caqaa'idka munxarifka ah oo caqiidada iyo diinka baabi'ina inuu ka waardiyeeyo oo usan dalkaas soo gelin waxaa la rabaa inuu ka waardiyeeyo akhlaaqda hadaamada ee cirdiga baabi'inayda ee zinada iyo qurunka keenayda waddanka dhan inuu ka ilaaliyo waxaa la rabaa inuu ka ilaaliyo waxa weeyaan asbaabta hadaamada ee maalka baabi'inayda waddanka dhan inaysan soo gelin oo ribada iyo qurunka ah waxaa la rabaa inuu ka waadeeyo waddanka waxa weeyaan akhlaaqiyaadka xunxun oo dhammaan dadka wax fasahaadiya waxaa la rabaa inuu dadka ka waardiyeeyo waxa weeyaan adcimada faasidada ah ee dadka caqligooda iyo caafimaadkooda baaba-ayda dalkao dhan iyo dadka inuu ka waardiyeeyo kulli waxaa la rabaa caqliga waxa baaba inuu ka ilaaliyo dalka isagaay waajib ku tahay marka qof nuucaasa iska daa inuu isagu khiyaano oo asagu uu gato oo uu is yidhaahdo daacadnimo kuma wadi kartida cadowga ka gorgorso cadowga ilaahay ka gorgorso oo kufaar ula gal iska daa taas ee hadduu xataa iskira xoogaa iska raaxayso afarta beriyoo joogto sidaasuu khaain ku yihi intaasaaba khaainnimaada hadduu is yidhahdo afarta beri maxaa yeelay qof laga sugayo dal dhan iyo dad dhan inuu diintooda waardiyeeyo oo maalkooda waardiyeeyo oo naftooda waardiyeeyo ee haddana ku fakeray inuu raaxaysto khiyaano ka weyn ma jirto ee diintiisaas ku baaba'ay ee dadnimadiisaas ku baaba'ay marka qof wax khiyaano ee kaas ka daran male waa mas-uuliya khatiira oo ilaahay weynaa laga maangalo inuu kuu dhiibo ilaahay wax laga maangalo wey maxaa la meeqay la egta u fiirso hadduusan daacadnimo iyo ikhlaas u gelin qofku wax kastuu awoodana uusan ku ilaalin kama badbaadi karo marka dhagar ka weyna ma jirto taas iska daa hadduuna u qasto oo cadowga ilaahay ula galo oo is yidhahdo kursiga keliya aad waardiyaysatide ayaga ka gorgori bal intay kuu ogol yihiin yidhahdo danihiinaan ka fuline diin ma ilaalin kara xadi ogoshin taas iska badaago rawahu muslimaan xadiiska wariye wa qaala nabigu wuxuu yihi sal allahu calayh wasalam qaala allahu alla wuxuu yihi tacaala alla waa sarreeyaahe alaaatun saddex qof ana khasmuhum anaa la doodaya yowma alqiyaama saddex qof maalinta qiyaamaha anaa la doodayo alla iska daa dad kale aniga aan la doodayo maxaad u malayn qofka rabulcaalamiin la doodayo rabulcaalamiin bal qofkuu la doodaya kawa rajulun midka koobaad waa qof acdaa bixiyey cahdan ballan bi anuu igu baxay qof ballan bixiyey oo aniga igu baashay waxbaa lala gelayey si loo aamino wuu dhaartay wallaahi sidaasaan u ilaalin wallaahi waa yeeli aniga magacayguu ku baxshay marka ballankaas acdaa wuu bixiyey ey cahdan ballan uu bixiyey bi anuu igu baxshay uma qadara waa ka baxay ballanka oo waa khiyaan qofka nuucaasa qofkii uu dhagray shacabkii uu dhagray kooxdii uu khiyaanay ilaahay hortiisa markala taga la doodi maayaan allaa la doodin oo le aniga magacaygama ku dhaaratay inaad daacad u noqonaydo ood arrintaas sidaas u ilaalaydo ha ma ka baxday ha aniga magacaygii miyaad weynayd ha anaa kugula xisaabtama yaa ka dhacsan alle rabbulcaalamiin kaas waa mid wa rajulun qof weeye baaca gaday xoran qof xor ah oo faakala cunay amanahu lacagtiisa ka labaad waa maxay qof xora qof inta gatay lacagtiisii laqlaqay qof kale la doodima qofkuu gatayna la doodi maayee allaa la doodaya waxyaalaha la yaabka badan waxaa ka mid ah muslimiintu kelimadaas way la yaabi jireen laakiin nabiga waxa weeye wuxuu ku hadlaa ma ahan wax asaga hawadiisa wax asaga caqligiisa maaha wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa axadka u waxyoonayana waa allahu rabbulcaalamiin oo waxa markaas jiray qur-aanku degaya iyo xadiiska iyo waxa dhici doonaba og saas darteeda markay miisaalinayaan shuraaxda way ku way ku la yaabi jireen way ku dhibtoo jireen see qof xora qof gata ay u dhici karta oo lacagtiisa maxayla wax la fahmi kara ma ahayn qof xor ah qof inta qabtoo meel ku xirtay gadaya wax la yaab lahayd saas darteeda fiiri markay miisaalinayaan waxay dhihi jireen arrintan waa baciid qof xora qof inta beecsaday gatay laakiin laba arrimood ay ku dhici kartaa sida khadaabiga uu yidhi addoonuu xorayn addoon ayuu xorayn waana qarin oo sheegima u jeeg meelaha isagoo joogu leeyahay xor wey addoonkayga ilaahayow una sheegin baa ku shaqaysa wuxuu isleeyahay xoogaa bal intaad wax kale helaydo ku sii shaqayso hataa addoonku ma og marka addoonkaas ku shaqaysiga uu ku shaqaysana wuxuu cunayaa haddee dhiig xoreed iyo xoog xoreed taas waa miday yidhahd waxaa kaloo dhacday yidhaahdeen waani an ystakdimahu kurhan bacda alcidqi addoonkiisii uu xoreeyey haddaad xoreeya waa tega wurkaasi maya xoogu ugu shaqaysana intii boolisku ka soo gaara intaasay ku misaali jiri laakiin wax la wax la fahmaayey ma ahan inta la yimaado suuqa la yimaado boqol qof meel lagu xaraysa in la leeyahaye shan boqol keen laba boqol keen saddex siday wax u kala gooyaan wax la malaynaayo maaha waxaad dareemaydaa marka fasaadku inuu gaaray meel aan horay loo arag loona maqal inuu gaaray taasaad dareemaysa laakiin anaga tafsiir uma baahna maanta in la kor maroba u baahan yahy qof walba waa ogaa ogyi maxayla waa waxaan aragnay allahu akbar inna lilahi wa inna ilayh ilahay naga soo gaar wa rajulun iyo qof weeye istajara kiraystay ajiiran shaqaale oo fastawfaa ka oofsaday minhu xaggiisa shaqadii shaqaaluu soo kiraystay waa ka oofsaday shaqadii siday ahayd walam yucdihi mana siin ajrahu ujradiisii ma siin waa la murma ama aba hadda mooryaal xoog laho markuu shaqeeyu leeyahy naftaada la baxsayan ku gawricin aba mooryaal xoog talabada way dhacday waa wax dhacay wey oo loogiy qofka noocaas cid kale miskiinkii uu ku shaqaystay la doodima ilahay hortiisa waxaa la doodaya allahu rabbulcaalamiin rawaahu lbukhaariya xadiiskana wariyey wa qaala nabiga wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam man khalaca qofkii siibta yaddan gacan min daacatin daaca qofkii ka siibta oo daacadii amiirkii ama imaamkii muslimiinta daacadiisii qofkii ka baxa laqiyallaaha alluu la kulmin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walxaal laa xujata wa xujaa lahu asaga aysan u sugnaan qofkii waxa weeyaan imaamkii ama madaxweynihii muslimiinta daacadiisa gacanta ka siibta si ula socduu ka leexday wuxuu leeyahay anuu ma adeecayo mucaanadu ku noq ilaahay maalinkuu hortago wa xuja asagoo mahayn hortaga waxujaa oo u baneeya oo uu dembigaa uga badbaado sababtoo ah fiiriya hal kelimo bal kelimadaas caaw ogaada intaad nooshiinna bal xasuusta diinka alle oo nabi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayh wasalam madaxweynaha muslimkaahu hadduu fasahaado ku sabra axaadiista ku soo aroortay midna maahan labana maahan saddexna maahan afarna maahan shanna maahan bukhari muslim ku taal u fiirsada kelimadaas laakiin ha lala dagaalamo ajarkaasaa laga helaahay diinta ilahay meel uga tala la heli maa weligeed oo manduuqa ajarkaasaa la hela horta maba jirtaba laakiin mafhuum axaadiis ahaa jirta oo laga fahmaayo mar in lala dagaalamo ay sharci tahay culummaduna ay saas ay fadwoodeen oo waa maxay marka uu ridoobo oo gaalnimadiisa ijmaac ay toysan khilaaf lahayn awood lagu suuliyana lahayo labada shardi waa laga fahma xadiista laba xadiis ayna ka fahmaan culummadu oy u daliishadaan xadiidkii dhahayay laa ha la dagaalanina fasaad kastuu la yimid madaxweynaha ilaa an taraw fiihi kufran bawaaxan cindakum min allaahi fiihi burhaanu waxay leeyihin culummadu marka xadiiskaas haayuu sheegay oo aan lala dagaalamayn haayadu markay dhammaato waa in dagaalku banaanaana mafhuumku waa saas xadiiska labaadna waxa wey laa ilaa an tarow ilaa mayo laa ma aqaamu fiikum salaa intay salaada tukan marka xadiidkaas kalena asna waxaa laga fahmi mafhuumkiisa maaha manduuqa in ay jirto xaalad lala dagaalamayo oo iyadana isla xaaladii hore sheegnay marka qofka ayadoon shuruudaas la helin la dagaalamay ilaahay wuxuu la kulmaa waxuja isagoon lahayn waxuja oo ilaahay wejigiisa la istaago isagoon haysan dembigiina ku jira waman maata qofkii dhinta walxaal laysa fii cunuqihi qoortiisa aysan ku sugnayn baycatun beec qofkii dhinta isagoon madaxweyne beeca kula jirin maata waa dhimana miitatan dhimasho miitadaasoo jaahiliyatan gaalnimo loo nisbeeyey gaaladu siday u dhima jireen u dhimana gaaladu qaabkay u dhima jireen gaaladu waxa weeyaan laba shay waa yiqiineen laakiin hal shay ma oqon nabadoon waa lahaa jireen qabiil kastaa nabadoon u laha nin dagaal oogaah oo hogaamiye kooxeedana waa lahay oo caan rag ahoo la yaqaanoo dagaalka hogaamiyey lahay laakiin madaxweyne la wada hoos yimaado amar laga qaato ma oqoonin doqonimayna u yiqiineenba jaahiliyadii carbeed saas ah jaahiliyadii carbeed qofkii marka dhinta isagoon imaan madaxweyne kula jirin beeca qaabkay gaala u dhima jirteen u dhintay qofkaas macnaha fawdadii nuuciyuu ku dhintay wey maaha waa gaal wey loolama jeedo culmaduna kuma fasiraan waa gaal ee culummadu waxay ku wada fasiraan waxa weeyaan ey calaa sifati mowti min xayu hum fawdaa laa imaam allah sifaday u dhima jireen u dhintay oo ah fawdo aan madaxweyne lahayn imaamka beecada la gelayana waa midka diinta waardiyeynaya shanta shay mid kan waardiyeynaya wey waa midka diinta waardiyeynaya ee nafta waardiyeynaya mana maalka waardiyeynaya cirdiga waardiyeynaya caqliga waardiyeynaya waa midka daalimka qabanaya madluumkana u gargaaraya daalimka soo qabanaya madluumkana u gargaaraya kaas wey ee haddii uusanba jirin ama awoodba uusan lahaynoo wax jiraba uusan ahayn oo adiga midka dembiga aad ku gelaydaana waa mid saasoo hojira laakiin maba jiro maalan fawdaa dhacday waa la waayey adiga dembi kaa soo gaari maa ilaa adigu inaad sabab u noqotay weynta maahane haddaadan weyntana sabab u noqon wadadii lagu hor lagu gaari lahaana adigu aadan hor taagnayn oo in la waayo aadan sababta midkii hore ku baaba'ayna aadan lahayn midda dambena aadan wax ku lahayn ilaahay weynaa qofku wuxuusan awoodin uma cadaabo dembiyuusan gelina ilahay uma ciqaabo laakiin waxaa laga hadlaa marka hore sababta lagu weynaa waa inaadan ka shaqayn kii kale sababta lagu heli lahaana waa inaadan hor istaagin adiguna waa inaadan sabab u noqon weyntiis labadaas wado waa inaad ka badbaado marka hore weyntana sabab aadan u noqon kan kale wadadii lagu heli lahaana waa inaadan hor taagnayn adugu laakiin haddii si kale loo waayey ilaahay weynaa ku dhihi maxaad loo waayo u keeni weyd adugu ilaa waxaas qofku awoodin uguma adoonsado inaad ka shaqaydaana waajiba kugu tahay biijmaaci almuslimiina in madaxweyne la hela waa waajib waa waajib wax qofka uu ku xasuustana waxa ugu cadaan badan nebi maxamed sala allahu alay slam marka alla oobsaday ayadoon la dooran imaamkii muslimiinta lama aasin aaskii nabiga waxaa laga hormariyey doorashadii abubakar asidiiq oo beecadii in lala galo beeca in lala galo sababtoo ah haddaan imaam jirin waa laisku khilaafa annagaa aasana annaga aasana waaba laisku dilaaba meydka nabiga sala allahu alay slam max kayra lama meel mari karo sharna lama hor istaagi karo saas daraaddeeda muddo waxa weyan maalin iyo habeen iyo ka badana ayaa meydka nabigu bannaanka yihi oo waxa weeyaan aan lala beecada intaan lala gelin abubakar u fiirso intaas waxaa marka hore la sugaayay horta waxa weeyaan sidii loo heli lahaa imaamka muslimiinta waad xasuusataan cali bn abi aalib iyo dagaalkii mucaawiye dhexe maray dagaalkaaso dhan muxuu u dhacay nimankii cumaan dilay soo qabo hala laaye saasaa lagu yidhi cali wuxuu yidhi bal beecada ila gala oo marka hore dalku aan awoodeenno midayno markaasaan iska qaban karnaa aalim annagoo sidaan waxaan qaban karna marka mar haddaan marka imaam jirin aalimna lama qaban karo madluumna looma gargaari karo xaqna lama sugi karo xaaraanna lama suuli karo marka waa waajib qof kastoo muslin ah waa inuu ogaado inay waajib muslimiinta guud ahaan ku wada tahay waa fardulkifaai in la hela oo waajiba wa qaala nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam man axaba qofkii jeclaada an yuzaxzaxa in laga fogeeyo cani naari naarta wa yudkhala in la geliyo aljannata jannada qofkii sidaas jecel naar in laga fogeeyo janno la geliyo falta'ti ha u timaado maniyatu geeridiisa walxaal huwa isagu yuuminu uu rumaysan yahay billaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe isagoo ilaahay rumaysan maalinka qiyaamahana rumaysan waa inay geeridiisu u timaado waa midda koobaad qaacido guuduu daba dhigay nabigu wuxuu yidhi walyaati hawla yimaado ila nnaasi dadka alladii dhaqanka yuxibu uu jecel yahay an yu'ta ilayhi in loola yimaado wuxuu yidhi imaam nawowi xadiiskaas markuu sharxayey lafdigaas ah walya'ti ila annaasi alladii yuxibu an yu'ta ilayhi wuxuu yidhi haadaa min jawaamici kalimihi sala allahu calayh wasalam wa badiici xikamihi wa haadihi qaacidatun muhima wuxuu yidhi waxay ka mid tahay kelimadaasu ilaahi weynaa subxaana wa tacaala waxa uu nabi maxamed siiyo laydhaha jawaamiclkelim kelimad yar oo macno weyn aruurida qaacido muhiim ah oo ay habboon tahay qof kasta oo muslima inuu asagu ku fakero qaacidadan si u dhaqangelila waa maxay dadka saad ula dhaqmi laheed shaksigaad la macaamili kooxda aad la maqaamili kooxda aad la shaqaysato kooxda dariska cidda aad la tahay cid kasta waxaad ula dhaqantaa sidaad adugu jeclaalahay inugula dhaqanto oo wanaagga wax adigaba aadan raalli ku ahaateen qof muslima walaalkaaha kala hortegi waa qaacida marka sidaad waa qaacido kuu koobayda saad ula dhaqmi laheed ummadda qofka waxaa dadka ula timaadaa haddaad rabto in naar lagaa fogay jannana lagu geliyo waxaad adigu jeclaa lahayd in dadku kuula yimaadaan qaacidadaasaa nabigu siiyey sal la ala haddana faqre kale waman baayaca qofkii beeca la gala imaaman madaxweyne oo fa acdaahu madaxweynahaa siiya safqata yadihi gacantiisa gorgoradeeda wa hamarata qalbihi qalbigiisa midhihiisa siiya oo taageera fal yudichu had adeeco inisadaaca hadduu awoodo intuu awoodo ha adeeco fa in jaa aakharu mid kale hadduu yimaado yunaasicuhu xaala uu la doodayo fadribuu garaaca cunuqa alaakhari midka kale qoortiisa midka kale qoorta kow kaga siiya haddii mid kale jagadii ku qabsado nabi maxamed ballankiisu sidaas wey qof kasta waa inuu ballankaas nabiga oofiya daacadana qaacido culummadu saddexay u qaybiyeen madaxweynaha deecidiisa iyo ciddii ka hoosaydo asagu uu sheego oo uu magacaabo waxa uu amraya saddex kama baxaan inuu amro shay daaca awalba ahaa salaada waa in jamaaca lagu tukado waa in waxa weeyaan salaada marka la adimo aanan arag nin qaangaara oo magaalada dhex wareegaya uu leey awaamirtaasu soo saara waa awaamirtii sharciga ahayd awaamirtii sharciga ahayd wey waa in jamaaca lagu tukado waktiga salaada la joogo nin kastoo qaangaara uu jamaacada yimaado uu leey uu leey wadooyinka waa in aan la xirin hala furo wadooyinka uu leey wuxuu reebaa wixii alla irsuu reebeen ma arki karo wax shirkiya uu leey shirki lama ogola qabri dhisan lama ogola waa nabigu hadda waad ogtahay wasiiru u dirij u magacaabi jiray qabri duninta wuxuu leeyahay qaburaha waa in la duniyo qof muslima lama dili karo uu leey wixii sharciga ahaayo alla amrayna waa amra wuxuu alla reebayna waa reebi kaas waajib weeye laba gooray waajibtahay marka koobaad waxay waajib ku tahay allaa waajibiyey marka labaadna waxay waajib ku tahay daacadii nabigaa waajibiyey amiir madaxweyneha in la adeeco alla iyo rasuula amreen in la adeeco marka laba goonaa shaygaas waajib noqona maxaa soo haray labo macaasi inuu amro wuxuu leeyahay wixii askari aniga ii noqona waa inay garab ka xayraan shaarbaduna dheeraadaan askari kalena ma ogol surweel kale la jiido dadkana isbaarana la dhigo uu leey waa in isbaara la dhigo iskarteyday isbaara soo qaada lacagta uu leey amaru saas ku bixina dadkaa la bilqaysto xaaraan wey in lagu adeeca mana banaana in lala dagaalamo farqi waa inaad kala taqaan labadaas waxaa la leeyahay munkaraad la timid iska da adiga inaan ku adeecne aday waajib kugu taha inad ka tagto annaga inaan kaa yeelna iska bedda waa xaaraan nabigaana sidaas caddeeyey inama dactu bilmacruuf uu yidhi nabigu shay wanaaggiisa la yaqaan way waxa lagu adeeci saddex shay mubaax ah inuu amro oo nadaam dawliya wey wuxuu leeyahay wadada baabuurka xagga u socdaa seedkaasuu leeyahay kan xagga u socdaana seedkaasuu leey uu leeyahy andimada nadaamka dawladdu ku shaqaydu soo saari waa shay asal mubaax ahaa waajib wey in lagu adeeca waana xaaraan in lagu khilaafa maxaa yeelay alla iyo rasuula amreen in la adeeco mar haddii waxa uu amrana shardi waxaa looga dhigay macsi inaysan ahayn bis inta kale in lagu adeeca alla iyo rasuula amreen sidaas darteeda marka andimada ama qorshaha dawliga ah wax alla waxaan sharciga ka hor imaan in lagu adeeca waajibi noqe saddexdaasaa loo qaybiya saddexdaasaa loo qaybiya saddexdaas ayaa loo qaybiya وqاaل نبgu وxu ui sلى الله عليه وسلم mن aطاacnي qofkii adeeca faqad aطاac الlah ilaahay waa adeecay نبi mxameda yihi sى الله عليه وسلم وmaن casaanii qofkii caasiyaana faqad casى الlah ilaahay waa caasiye وmaن يطic الأmiira أmiir qofka adeeca faqad aطaacnii anig nbi mxamed hu adeeca qofka amiirka adeeca amiirkaas midka weyn ha ahaado ama kuwa uu magacaabayo ha ahaado amiirkaas ee qofka adeeca nbi mxamed u adeecay sى الlaه عليه وسلم nabi maxamed u adeeca waana waxaad ku adeecaydaana waa waxaan macsi ahayn ilaa saddexdii qaacidada insan kaa kala lama waman yacsi lamiira amiir qofka caasiya faqad casaani aniga nabi maxamed waa caasi qofka amiirka caasiya allah iyo rasuulkiisa waa caasiye qofkaas ilaa qofka rasuulka caasiyana alla waa caasiye alla waa caasiye muttafaqun caleyh wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam man kariha qofkii nabcaysta min amiirihi amiirkiisa shay-an shay wax uu nacay uu ku arko xumaan xumaan uu nabcaystay uu ku arkay amiirkii falyasbir ha sabro ha sabrada ma ahan xumaanta ha la sameeyo ogaada xumaanta la samaynma laakiin yuusan ku mucaaradoodin wey oo la dagaalama wuxuu ka mua ka sabraa waa inuu asaga ku kaco laakiin xumaantan inuu la samaynaayo ma aha nabigu waa caddeeyey inama daacatu bilmacruuf waxa qofka lagu adeeca waa wanaag ha sabro maxaa yeelay sababta u sabri waxay tahay fainahu shaniya man kharaja qofkii ka baxa min asuldaani madaxweynaha shibran hal taako maata wuu dhiman miitatan qaab dhimasho jaahiliyatan ee gaalnimadii hore loo nisbeeyey qaabkii mushrikiintii hore u dhime jireen u dhimana macnaha miita fiili waa masdarulhay qaabkii wey kayfiyadii u dhiman kayfiyadoodu maxay ahayd fawda laa suraata lahu fawdo aan madax lahayn ahay oo nabadoon iyo hogaamiye kooxeed misan yaqiini ayagu wax kale ma oqooni nin dagaalka hogaamiye rag aanay lahayn oo dagaal marka la yidhaha looga dambeeyo oo haddee raggii la yaqiino caankaha abu sufyaan iyo rag dagaalka unbay ay hogaanka quraysh ugu ahayd laakiin madaxweyne ma ahayna de abu sufyaan dagaalkana isagaa looga dambeeya oo ciidanka iska leh rag saasay carabuhu kala lahayn nabadoonnana caanana waa lahayn laakiin ma lahayn madaxweyne imaamaho la adeeco bal taas doqonnimayba u yaqiinin markaas sidaas muttafaqun caleyh muttafaqun caleyh wa qaala nabiga wuxuu yihi sal اlahu alayh wasalam man kharaja qofkii ka baxa min aljamaacati jamaacada jamaacada laba macnay ahlusunaha u yaqaanin jamaaca siyaasiya iyo jamaaca oo bimacnaa sunna sunnada jamaaca lagu magacaaba xadiis badana ku sugnaata waxaana loola jeedaa sunnada nabiga dariiqii ay ku sugnaayeen nabiga saxaabada marna waxaa loola jeedaa imaamka muslimiinta iyo jamaacadiis hadda xadiiskan waa sariix isaga wuxuu ka hadlaa waa imaamka muslimiinta iyo jamaacadiis man kharaja qofkii ka baxa min aljamaacati jamaacada qayda shibrin taako qadarkeed faqad kharaca qofkaas waa siibay ribqata alislaami islaamka qoolkiisii min cunuqii qoortiisa isagaa ka siibay ribqada waa qoolka xarig oo maaragtay oo meel laaba leh meel badan oo laaba meel laabuu leeyahay xoolaha lagu xidhaa toban waxaraha yarka ayaa lagu xidhaa marka waxaa waya ribqa la idhahdaa qoolna waa la idhahdaa afsoomaali waa ga kala lumay laakiin qool iyo magacyaal badan u leeyahy adugu waa un xarig uun saas loo soo laabayo xoolaha qoorta looga xidha saas un ka soo qaad marka qofka waxa weeyaan hal taako ka baxa asagaa saas islaamkii o dhan waxaa laga soo cabiray inuu xarig qoorta kugu jiray asagaa saas islaamku iskaga siibay qofkaas maxaa yeelay fawda imaan mar hadday fawda timaad daruuriyaadkii khamsadaha hal mid ilaashamin ma diinkiyan ilaashamayn hadday fawda timaad naftiyan ilaashamay maalkiyan ilaashamay cirdigan ilaashamay wadooyinka caqligan ilaashamay kulli daroogada meel kastaa laga keeni zinada si walbaa loo faafin maalka qofkii rabaa dilin qofkii rabaa dhicin waxa weya diinta qof walbaaba inxiraaf iyo cadaawad qof walbaaba inta diinta u kaadiyu siduu qofka kale isaga dhici lahayo marada dhexda ugu xira diin martaasa u dambaynaya qof walbaaba diintii iyo alle inta xisaabtiisa xagga ka dhigo uu leeya hobeel hebel xaan isaga dhacsha duu gaal keensan karo duu kirishto keeni karo duu yahuud kusoo xiri karo aduguun hebel saad iskaga dhicibaa kaliya aa meesha imaan mar hadday fawdu timaad waana soomaali waa yaqaanin rag iska dhici iyo rabbi ka cabso isku meel ma gasho mahmahayba meel ka dhigteen fiiri shaydaannimada fiiri soo ma jeedi waa xaqiiqa waana xaqiiqo jirta laakiin waa dulmi xaqiiqo jirta wey mar haddii la eloobo fawda timaado qof walbaada xaqunta diin dhiginu qofkaasu iskaga dhicilaayo marada dhexda ugu xira markaas waa fawdo diin ma reebto naf ma reebto maalna ma reebto cirdina ma reebto caqlina ma reebto marka qofka ilaahay rumaysan waa inuu ka hortago haada wahaadaa kanu xadii wahaadaa kanu saxiixun waa saxiixu yidhi min wujuuhin wejajiyaal ayuu ka ansaxay ciddatin oo dhowr ah sixaaxin oo saxiixa dhowr wej ayuu ku ansaxay hal sanad xataa maaha markaasuu wuxuu yidhi waa gebangabayna xaafidu dahabi hadalkiisa uu saari jiro tacliiqiyu saarin baaba wuxuu yidhi wa ayu jurmin war waa dembigee acdamu midka ka weyn min an tubaayica inaad beeco la gasho rajulanin inaad beeco la gasho uma tansica aad ka siibato yaddaka gacantaada min daacati daacadiisii oo wa tankufa aad burido asaqata heshiiskii oo wa tuqaatilahu aad la dagaalanto bisayfika hubkaaga ow amase aadan la dagaalamine takhdulahu aad hoojido ood u gargaari diiddo xataa yuqtala ilaa isaga dhamaan la dilo war dulmiga ka weyn halkuu yaallahu bal dulmi ka weyn sheekh shalay adaa doortay adaa soo saaray miiskaad keentay kursigaad keentay waa soo hormariday ba aad la gasho maalinkii dambe dibaad uga guratay labaad mid samayda inaad bahubka wax ka sido adigu wax ka dilaydo iyo inaad geed hoos gashay ood u gamban tahay ood hoojiday oo la gawracay isaga marka dambe hadow hadii sidaa loo gawracay xaad miiska usoo saarta adugu dulmiga ka weyn wuxuu yahay balkaas fiiriya hadalka waayu jurmi waa dembigee acdamu midka ka weyn min an tubaayica inaad beeco la gasho rajulanin uma tansica aad ka siibato yaddaka gacantaada min daacati daacadiisa oo wa tankufa aad burido asaqata heshiiskii oo wa tuqaatilahu asagii aad kula dagaalanto bisayfika hubkaaga aad shalay lahayd waa kugu difaaci ow amase takhdulahu aad hoojido oo u gargaari diiddo oo aad garab sii diiddo xataa yuqtala ilaa asaga dhamaan la dilo wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam man xamala qofkii soo qaada calaynaa korkeenna asilaaxahu falaysa minaa naga mid maaha qofka dadka muslimka ku soo duula ee la dagaalama ummadda nabiga ka mid maaha hubka iyo dagaalka waxaa la rabaa mus gaalo in lala aado saxiixa waana xadiis saxiixa ummadda nabiga ka mid maaha qofkaas muslimiinta kusoo duula alkabiiratu alxaadiyatu walarbacuun kabiirada afartan iyo koobayda tasdiiqu lkaahini kitaabgaadlow rumayntiis weeye iyo wlmunajimi xidagasheega rumayntiisa kaahin waxaa la yidhaahdaa man yadacii cilma alhayb qofka waxa addoommada ka qarsoon oo qeybkaah inuu og yahay sheegtaa la yidhaha kaahin laakiin munajimku waa kaahinka mid ka mid a waa badan yihiin waa qofka xidigasheega wuxuu leeyahay wiilkan dhinaciisa ninku finuhu dhulka ma dhigi doono garbacadu dhashay waa la yaqaana uu leeyahy waxbuu isku aad aadin waxbuu isku aadin sanadan wuxuu leeyahay xidig hebel iyo xidig hebelaan fiiriyey afar reer nin kale inta isku marogaajo waa la seexo wey doona buu leeyahy balaayadu iyo moohina fiiri marka sidaas xidiga sheega qofka marka waa nuuc kaahin oo wuxuu sheegay qeyb shay aan weli la gaarin uu ka warran laakiin kaahinku waa ka macmal baraaraya waxa wey man yadaci cilma alqeyb wax aan la gaarin roobaad digi doona waxa weeye sidaasaa imaa doonta qof kasta oo waxaan la gaarin asbaab lagu ogaadaana aysan jirin masaladaas waxaan ugu daraya hadalkaas wixii sabab lagu ogaadaa ay jirto lama yidhahda qeyb maalan bishu inay madoobaanaydo ama qoraxdu madoobaanaydo xisaabaa lagu ogaadaa culimmadu sideed boqoloo sano toddoba boqoloo sano ka hor ay sheegi jirin isaab waa wax xisaab lagu ogaado axkaam sharcigu kama ratilanto oo haddii waxa wey markuu ninkaanu xisaabtamo uu yidhahdo maalinta bilaa bishu waa madoobaan masaajidka lasoo dhoodamaa si loo tukado ee bishii unbaa la sugi oo xugun sharcigu kuma xirna laakiin waa wax xisaab lagu ogaan karo shaekhulislaam ibnu taymiya iyo waxa weya ibnu sala aimadii hore acad masaladaas ka hadli jiray laakiin wax aan xisaab lagu ogaan karin oo sabab lagu ogaadaaba aysan jirin aybna ah qofka sheegaya waa kaasa kaahina roobku waktigaasu di madaxnimada hebelaa heli doona hebel aa heli doona oo ku guulaysan qofkaanu waa dhima doonaa kanu waa raysa doonaa saasaa dhici doonta waa kaasa ان سيده ابو ان ابو سليمان الخضابي سيده كان القاضي عياض اي عديين ان ابن المراقم اعلامك اوغا سو نقل حافظ بن حجر فتح الباري كاهن كافر هاجر عربت كاهن كافر هاجر عربت qaar shayaadiinta jinniga inta samada aadaan oo samada tagaan oo malaa'igta soo dhageystaan ilaa habeen kastoo ramadaanka laylatul qadriya wixii sanadaas dhacaya malaa'igta loo sheega wixii roobka da-aya wixii dhimanaya wixii dhalanaya sanadaas waxaa dhacaya habeenka laylatul qadriga fiihaa yufraqu kullu amrin xakiim waa habeenka la kala saaro marka malaa'igtu dhagaysan inta soo ordo ayuu sheegi jir sidaasay ahaa jireen sidaas ayay ahaa jireen midkaas marka waa mid markii dambe oo nabiga la soo dirayna sala allahu calayhi wasalam badankoodii nuucaas wixii ahaa sidii hore uma shaqay karaan oo waxa weeyaan samadii malaa'iga la dhigay waardiyeyda shihaab ama dambaaburna waa lagu ridaa walalalalac waa kuwa lagu ridaayo soomaalidana waaba yaqaanin markuu walalalac yidhahdo waxay leeyihin jinni tuuran tuurta uga dhac waaba ogyihin waana culummaday ka maqleen kolleyba jinni tuuranna waa yahay oo jinnigu siduu tuuran yahay nabigaa sheegu wuxuu yidhi hal jinniyaa dhulka istaagi hal jinni markuu dhulka istaago jinni kalea ka kor istaagi jinnigaas jinni kalea ka kor istaagi ilaa midka ugu koreeya samada uu dhegaysto saasay isugu taagan yihin midka ugu horeeya kelimadda markuu helo hoos u tuurin kan u xigo u dhiibi sida maarata kuwa oo shubka maarata shubahaya dabqyada midka ku hooseeya u dhiibin kaasuna kan ku xiga kanka midka ugu hooseeya inta la ordo wax sheega u tegin oo calanleyda meelaha fadhidu leeyahay saasaa dhaci doonta saas wey qaabkaas waa qayb qaybtaas marka markii nabiga lasoo diray sala allahu calayhi wasalam waa yaraadeen waa la waardiyeeyaa dambaaburtaasaa ku dhacda dambaaburtaas ku dhacda daraaddeed aaday u yaraadeen dhibaato weynaa soo gaartay waxa weeyaan marka mid kelimadda markuu tuuro intaan gantaalku ku dhicin kelimadii uu tuuray unbaa kasoo nabad gasha inta kalena waa la waa la baabi'iya qolada kaleeto oo ku xigta qoladaas marka wax yaraa ka haray wax yar ayaa ka haray oo sida ilahay yidhi ilaa man khadifa khadfatan fa atbacahu shihaabun faaqib ilaa mid un wax dafaca layi oo uu markaas ka daba tago dambaabur marka waxaa dhacda dambaaburtu xadiisa caddaynaya inay ku dhacdo intuusan kelimadda gudbin hadday ku dhacdo marka wax la heli maa iyo isagoo kii ka hoose u dhibay inay ku dhacdo oo isagoo halkii ku gubto laakiin kelimaddii tagto oo baxsato labaduba waa dhacda kaas laakiin aada u yaraada qaybta labaad waxa weeyaan jinnigaasaa la shaqeeya jinnigay caabudaan waxa weeyaan waxyaalo oo ay raalli jinniga shayaadiintu ka tahay jinniga u sameeyaan markay u sameeyaan ay ku ogaadaan kufriga ayay u shaqeeyaan iyaguna oo waxay samaynayaan waxyaalo dhacaya laakiin qofku uusan u jeedin ay usoo sheegayaan maalan qof aad wada socoteen meeluu kaaga leexday waa weyn waa baabi maqan soo maaha ord ii keenu warkiisa keenu leey waa wax daranoo si fudud u orday shaydaanku ka orda meelaha soo marmaro soo meel joogu soo ark ha soo arkin war meeshaasu joogahu leey qofaa kaa muqan qofkii waa soo sheegi baadiya kaa luntay ta ordow meelahaasu u wareegayu soo ark marna waa soo weyn isaga laftiisu awood gooniya ma lehe waa un kaa dheereeya umana jeedi marka kaasna waa qaybta labaad waxyaalaha meelaha ka jira inta ordaana waay le meel hebla hoodaa ka da meel hebla waxaasaa ka dhacay meel hebla waxaasaa jooga baadidii meeshaasay joogtaa waxaas waa qaybta labaad waa jinni meelahan wax ka dhacay oo dadka gabal arkaya laakiin qofkii u baahnaa uusan ka warhayn ayuu waxa wey soo sheegaya qaybta saddexaad wuxuu yidhi caqligii ku shaqeeyaan dadku waa kale caqli badanyi qaar waxaa jira ilaahay deke siiyey laakiin alla ku caasina oo maskax badan waxbuu malayna marka waa iska waa waa caqligaasuu dadka uula haystaa dadka intay xooga isku abaabulo oo duubka u xirto oo qof gooniyaho wax gooniyah iska dhigo uu markii wax loo sheegu fakerin wuxuu is leey caqliyan xaa ugu dhow markaasuu leey saas wey anugu mid saasa waaba arkayba mid saasaan waa daris laha markaasu nin aan qaraabanaha wuxuu yidhi niyo adigu xaad ogta meeshuu dadka wananka uga cunaa markaasuu yidhi ilaahan ku dhaartay carruurtayda haddii hargab ku dhaco dakhtarkaan u geeya xaan ogaanayo dadka waa la iska cunaa marka waa jiraan kuwaas waxna ma haysto jinnina ma haysto wax kalena ma oga waa qaybta saddexaad caqligaasuu ku shaqeeya qaybta afraad ugu dabamariyeen waxa weeye waxay muqadimaad ku shaqeeyeen waxyaalo horoo dhacay oo dhowr goor ay arkeen ay aruursadeen kutubo iyo buugaag ay haystaan wuxuu leeyahay xidig hebel xidig hebel markuu la degay sanad heble roobaan la helay sanad heblena waa la degay roobaan la helay sanad heblena roobaan la helay alla ilaah xidigaas xidig hadduu la dego roobku waa da-a sanad heblena waa kii la di'i diiday oo xidig hebela la degay waa la waayey muqadimaad waa hore dhacayuu aruursaday markaasuu waxaasuu fiiriyaa markaasuu leeyahay inta meela fiiriyo cirka fiiriyo dhula fiiriyo wax fiiriyo uu waxyaala hore uu isku raadina uu leeyahay saasay noqon doontaa qofka marka jiradiisa waa fiirin midka caqliga badan oo caqligaasuu ku fiirin qof meyd hayo iyo qof xoogaa ladnaa doona iyo wixii xoogaa halkaasuu ka eegin midna calaamada kaluu fiiriya awowgiis goormuu dhintay ayaydiis balaayuu isku raadin markaasuu leeyahy waa saas marka afartaasay u qaybsan yihiin afartaas mid cirka laga soo warrami jiray mid dhulka shaydaan orta uga soo warramo midkaas caqliga badanoo caqligaas waxa weeyaan wuxuu leeyahay dakaa xaada buu leeyah leeyah wa nufuusun shariira wadibaaca naariya saas u cabira dabeecad balaayo naarana waa leeyahy shayaadiintuna waa nuucaas markaasa isbahaysanaya marka midkaas caqliga ku shaqeeya iyo midkaas muqadimaadka waxyaalaha hadda ka hor dhacay adeegsada afartaas weeye marka kulligood waay ka waxay wada yihiin kitaab gaablowyaal wey amase waxsheeg tasdiiqu lkaahin kitaabgaablowga loo rumeeyo waa kabiira iyo walmunajim macnaha qofkan kitaabgaablowga hadduu wax sheego inaad aaminto inuu run sheegayo taasaa kabiira waxaa kabiire ah oo dembiga weyn waa maxay inaad istiraahdo qofkan wax sheegaya waxbuu ogi marka dadka kuwooda caqliga badan hadba meesha dadka ku nool ayay siday u dhaqmaan u fiiriyaan hadday yahuudnimo ku dhex nool yihin yahuud yahuuddu diinkooda iyo waxaasay fiirinayaan markaasay u tilmaamayaan hadday muslim ku dhex nool yihiin muslimkii maadaamay ogyihin in ku dhex nool yihiin diinkoodii iyo waxbay isku dardarayaan markaase waxay leeyihiin waxaad u baahanta afartan iyo kow yaasiin laba kun oo salli iyo ri madow in la qalo dan kalaa meesha ku jirta rida madow wey danta iyo ri madow wansa inta qaqalloocan waxbuu inta isku daro hadba meeshaas ay ku nool yihiinay ula socdaan dadka waa kuwa caqliga ku shaqaysta badanaa kuwaas oo dadka aaminsan inay ka dabaalla yihiin dadku dabaallo u raran in yihiin iska aaminsan yihiin marka adugu afartaasay sheegaan xaafid ibn xajar faxilbaariga ibnulmulaqina iclaamka waxa weyn adugu kulligood way ku sheegaan culammadu qaala allahu ilaahi wuxuu yihi tacaala allah sarreeye walaa takfu ha raacraacin maa shay laysa laka uusan kuugu sugnaan bihi maaga cilmi war waxaadan oqoon u lahayn ha raacraacin ilaa qofkan wax sheeggaa wuxuu ka hadlay wuxuusan oqoon u lahayn aybka yaa og allah بنص القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وحا سماواتك كسوغان وملائكة إيا وحا ملك كسوغان متكودنا قيبك موغا الله كليه ملائكة قيبك موغا موغا قيبك ملك موغا جني موغا وحا أبو قيبك والله شيء وحا جرى قيب نسبية غيب نسبية وامحين مثلا ملائكة ملك نففك قادعي ilaahi weynaa wuxuu ihi qof hebel waxa weeyaan ka soo qaad nafta maalin hebla asaga ma qaybay ka tahay marka qayb kama ahsa waaba loo sheegay laakiin adiga qaybay kaa tahay binisbatika adiga marka laguu fiiriyo ila ma ogid taasoo kale marka wax sidaasa maahane malaa'igtuna qayb mutlaqa ma oga nabiyaalku qayb mutlaqa ma oga wax qaybka mutlaqaa ogu waxa weeyaan ila allah allah wey walaa takfuha raacraacin maa shay laysa laka uusan kuugu sugnaan bihi maaga cilmin oqoon waxaadan oqoon u lahayn ha raacraacin wa qaala tacala ilaah wuxuu yidhi inna bacda danni malaha gabalkood ismun waa dembi malaha gabalkiis waa dembi waa malaha aan ku dhisnayn waxa weeyaan asbaab sharci ah iyo wax oo la taabo karo iyo amaaraad la raaco sida malahaas qofka wax sheegga ee dadka maskaxda ku hagaya kaasoo kale wey wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi caalim lqaybi huwa alle caalim lqaybi waxa maqan midka og weeye falaa yudhiru umana muujiyo calaa qaybihi qaybkiisa axadan qofna uma muujiyo ilaa man qof maahan irtadaa uu raalli ka noqday oo min rasuulin rasuul ah rususha alla raalli ka ah marka ayaga waxyaalo qayba alla waa u muujiyaa waa qaybka wax ka mid aho yaryar jannadi naartu qaybay ahaayeen laakiin yaa loo soo sheegay nabiga marka rasuul uu alla raalli ka yahay qaybka wax ka midada loo sheega laakiin qaybka mutlaqa ah yaa og allah xadiiska bukhaari nabiga sal allahu alay slm oo fadhiya aa gabaru tiri wa fiina nabiyun yaclamu maa fii qadi waxaana dhex jooga nabi berri waxaa dhacaya og saas markay tiri nabigu wuxuu yidhi ka tag hadalkan hadhihin laa yaclamu maa fii qadin ila allah marka waa arrin weyn wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina